dhinaca kalena guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta somalilan ayaa magaalada laascaanood maanta waxa ay kusoo xireen kormeerka ururada siyaasadda ee gobolada somalilan gudoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta somalilan siciid maxamed cilmi ayaa ka hadlay soo gabagabaynta kormeerkaasi warbixintan waxaa magaalada laascaanood ka soo diray wariyaha v o e da cabdikariim olol guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee ansixinta somalilan ayaa soo xidhay laba toddobaad oo ay wadeen inay tagaan gobollada somalilan gaar ahaan xafiisyada iyo goobaha ay ka degan yihiin ururada axsaabta somalilan doonaya inay noqdaan mustaqbalka dhow gobolka sool degmada laascanood ayaa ahaa gobolkii ugu dambeeyey ee osaaka halkaasi ay ku soo xidhmeen afar iyo toban urur oo iyagu ka mid a ururadii labadii toddobaad ee ugu dambeeyey guddidu ay tegaysay fiisyada kala duwan ay ku leeyihiin gobollada guddoomiyaha guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta somalilan siciid maxamed cilmi ayaa ka hadlay inay sidoo kale dhowaantana ay ku dhawaaqi doonaan ururada noqon doona xisbiyada waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo soddonkii bishii oktoobar laba kun iyo labaiyo labaatan si rasmi ah noogu soo gebagaboobay kormeer muddo ku dhow laba wiig aanu ku maraynay gobollada dalka oo dhan oo aanu ka soo bilownay gobolka awdal gobolka mareedijeex ku xijinnay saaxil togdheer gobolka sanaag iyo gobolkan maanta aanu joogno ee aanu ku soo gebagabaynay ee sool degmada laascaanood muddadaas oo aanu wadnay hawshii diiwaangelinta ururada siyaasadda qaybaheedii ugu dambeeyey ee lagu kala saarayey ururada siyaasadda si ay ugu gudbaan inay ka qayb galaan doorashada loo gelayo in la soo saaro saddexdii xisbi qaran ee dalkan noqon lahaa tobanka sano ee soo socda ciddii hagi lahayd siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka ee qarankan waxaan ugu dambayntii leeyahay guddidu waxay idiin ballan qaadaysaa in sida ugu dhaqsaha badan loo soo saaro liiska kama dambaysta ah ee ururada siyaasadda ee ka qaybgeli doona doorashada loogu gudbayo xisbiyada qaranka si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa dadweynaha gobolka sool degmada laascaanood oo iyagu si weyn noogala shaqeeyey labadii cashe iminka aanu joognay in hawshan hirgasho iyadoo aad maqlayseen dad dana kastaba ha lahaadeen kala duwan oo isku dayayey in dadka sool looga faa'iidaysto inaanay ka qaybgelin doorashooyinka iyo arrinta dimuqraadiyadda reer laascaanood waxaan leeyahay gob baa tihiin dad waxgale baa tihiin dad waxgartay baa tihiin sidaa aad noola shaqayseen ayaan ilaahay idinka baryaynaa idinkana inuu jasaa'igeeda idin siiyo cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood